wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guuleystay in xabad joojin la kala dhexdhigo beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi cadde iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan laamaha amniga hirshabeelle iyo kuwa federaalka iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa go-aamiyey in muddo afar labaatan saaca lagu kala qaado ciidamada labada dhinac nabadana laga shaqeeyo
colaadda waxaa laga macaashaa dad la-aan iyo deeq la-aan waxaa la jirta aakhira la-aan qofka markuu yacni colka meesha ka dhaco nufuus badanaa ku dhimanaysa maal badanaa ku baaba'aaya intuna waa xaqdarro xaqdarro markii wax lagu sameeyana waxaa ka ratimaya waa cadaab waxa ugu qaalisan ee la waayey ama lagu sameeyey dadkan waa naf bani aadam ilaahay oo koonkan iska leh adduunka ee aakhradoo la laabo wuxuu ka necab yahay hal qof oo muslima dhiiggeena lagu daadasho ee qofkii dhiig muslim daadiyana hadda sidii loo aayadaha ay u sheegeen oo ilaahay u tilmaamay kulli culummaadkiino waa taqaaniin waa la isxusiisinaya hadda cid wax loo sheegaya ma jirto intaa waxaa dheer dadka soo baxa maanta dadkan iliidkooda ama labayntoodii waayo waxay u socdaanna waxay tahay kaliya in dhiiggan walaalaha daadanaya la kala joojiyo hadday hadlaan in la dhegaystay xagga markii loo baxo xoogay labalaba la isugu jeesto ee la yidhaha maadaa qaala aanifan hal xaba ka soo bixi maysa marka waxaan ku talinaynaa oon dadkayna u sheegaynaa caloosha in laysu furo walaaltinimadii la soo celiyo wanaagga laga wada shaqeeyo yacnii mataqaanaa xanta iyo sixnudhihidda laga dhaafo ilaan qofku wuxuu ku leeyahay waxaa waaye yaan lagu dilin adna waxa dilin nabaddarraha ku noolaanin nabad ku noolow intaas uun bay ka kooban tahay aakhiradaada ku ciyaariintaana way caddeeyeen waxaan ku soo baxnay dhibkii meeshaan ka socda beryahan degmada warshiiq waxaan rabnaa sida aan idinka idinkugu nimadaan labada dhinac oo kale maaragtaan ugu tegaynaa labada cidood oo kale ayagana waa noo annaga waxaan u nimiday inaan amar bixinno amarkaasaan rabaa inaad maaragtaan ad qaadatiin saraakiishii ciidamada qalabka sidana waa joogaan waxaan idinka rabnaa oo kaliya dadka difaaca ku jira in difaaca laga bilaabo saacaddan laga saaro nabadda la qaato wixii kale kadib aan u gudbaynaa saacadda aan hadda joogno saacadeera afar labaatan saac ka bacdi amarka aan bixihayno oo ah in hubka waxuu ahay la dhigo laga baxa difaacyada inuu dhaqan galayo fulay inuusan fulin aan haqiijiyna saacaddan la joogo saacadda ku xigta oo afar labaatan saac ka bacdi ciddii markaas aan ugu nimaado qoray iidoo wadato xoolaan ku ilaashaya ma ahan waa cabsaya imaan annagaana mas-uuliyaddaas annagaa qaadayno annagaa joogayno way idinku dhexoyeynaa way idinku dhexergelaynaa ilaa aan ka haqiijino ammaanka oo degmada warsha waxaan rabnaa inaan hadhow la dhihin xooluu ku ilaashaya igaarkeygii waa dhintay aan la dhin hadhow idaacadaha lasoo roogsaday mas-uuliyiinta ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo sharci ah laga qaadayo ciddii lagu arko iyadoo hub ku dhex wadata deegaanada ay shaqaaqooyinka ka dhaceen